iminkana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wixitaanka dhegaystaha iyo falastiin axmed iimaan
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ah wasiirka waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya ciise maxamed axmed guraase wasiirka waxaan wax ka weydiin doonaa heerka waxbarashada iyo gaar ahaan barnaamijkii aada dugsiyada ee loogu talagalay in muddo saddex sano gudaheed ah ay ilaa iyo hal milyan oo caruura ay dugsiyada ku tagaan tayada iyo adeegyada waxbarashada ayaan sidoo kale wax ka weydiin doonaa wasiirka mudan wasiir marka ugu horeysa kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeysta
waa dhawaa waa mahadsan tahay mudane waxaa jiray in uu socday qorshe la doonaya in hal milyan oo caruura dugsiyada loogu diro sanadkan iyo sanadaha soo socda maxaa suuro galay ilaa iyo hadda arrimahaasi ka suura galay
runtii barnaamijkaas waxa weeye barnaamijka la magabaxay aada dugsiyada barnaamijkaasu wuxuu u qayb qaybsanaa saddex qaybood qayb puntlandna iyo qayb somalilandna iyo qayb south central ama gobolada bartamaha iyo koonfurta runtii anaga xogta aan hayno badanaaba waxa weeye xogta gobolada koonfurta iyo bartamaha waayo markii barnaamijka hore la qaabeynayay ayaa qoladaas darishada looga dhiibay ama amaba si toosa loogu dhiibay waxoodii waxayna la wadaagaan oo xogana ma jirto kormeer aan ku leenahay iyo dabagal aan ku leenahayna ma jirin marka haddaan usoo laabto qaybtan wax badan baa ka hirgalay sanadkii lasoo dhaafay septemberkii lasoo dhaafay ayaa barnaamijka la bilaabay ilaa iyo soddon iyo shan arday oo ardada hoose dhexe primary primary soddon iyo shan kun soddon iyo shan kun boqon ha roughly thirty five thousand ayaa aaday dugsiyadaas barnaamijkuna marka wuu qayb qaybsan yahay oo qolaba waxbaa ku aadanaa barnaamijka tiradiisu waxa waaye saddex sano inuu socdo wey marka soddon iyo shantaa kun waxaa kaloo jiray barnaamijku ilmaha keliya ma ahan oo aadiya dugsiyada dawladda ama dugsiyada tooska waxaa kale uu leeyahay qayb kaleeto oo la yihahdo adult basic education ayadana taas aada wax uguma qabsoomin laakiin hadda ayaa sanadkan aan qorshaheedii aan dhisaynaa waxweyna inay ka qabsoomaan aan rajeynayna sanadka waxweyn ugaa waxaa kaloo hagaagay ilaa iyo boqol iyo shan iyo labaatan iskuol oo ah dugsiyada dawladda oo dadkaas ay dhigtaan oo macalimiintoodii leh oo dhismayaashoodii leh in badanoo kamid ah inkastoo qaar kale ay jiraan oo ku ku lifaaqan dugsiyada balladaha ay gacanta ku hayaan ayaa dugsiyadaas ka howlgalay iskuulaadkaas marka waxay gaareen gobolo gobolada intooda badan way gaareen marka laga reebo laba gobol gobolka jubbada dhexe iyo gobolka bakool gobolka jubbada dhexe iyo bakool labadooda waxa gacanta ku hayay shabaabka ayaa ama dhalinyarada gacanta ku haysay noogama suurtagelin inaan barnaamijka ka bilowno sanadka hore lasoo dhaafay laakiin sanadkan hadda waxaan wadnaa haddaan dhismayaasha koowaadaan ka dhisaynaa gobolka bokool jubada dhexana markii la xoreeyo yaan rajeynaynaa isaguna inuu meesha soo galo laakiin qorsho oo qorshaha kasoo qayb galo wax badan baa ka qabsoomay meel eberay ahayd hadda laakiin waxa waaye waxaan aada iyo aada hididilo u qabnaa in barnaamijkaas oo aada u koro oo soddon iyo shantaas sanadkan markii lagu daro iskuulaadka kaloo la furayo aada la dhamaystiro inay numberkaas aada u kordho oo u gaari karo inuu labalaabmo marka marka numberka aad sheegtay soddon iyo dhowrka kun ah ma inta aaday dugsiyada ay dawladdu samaysaa ama ay maamusho mise waxaa ku jira kuwa aaday xataa iskoolada gaarka loo leeyahay
barnaamijka ase program dadka programkan dadka iskuulla ku aaday wey marka laba qaybood wey qaarna waxay aayeen iskuulada dawladda qaarna waxaa waxay wax ku dhigtaan oo wax lagu baraa iskuulaadka daladaha ayaa wax lagu baraa laakiin waa ilmaha waxay lamid yihiin kuwi kale lamid yihiin waa lacag lagama qaado macalimiintooda waxaa bixiyey barnaamijka ayaa bixiya dawladduna boqol bay ku kabtaa haddii ilaahay ku run yahay hay-adda unicef iyo iyo deeqbixiyaashuna boqol bay siiyaan waa waa waa barnaamijka o dhan marka annagaa iskale inkastoo oo ay ay ku lifaaqan yihiin daladaha laakiin maamulkiisa iyo nidaamkiisa iyo shaqadiisa annagaa iskale annaga isla barnaamijkan waaye marka sidaas waaye waxaa jira in dhibaata muddaba ay ka jirtay in lala socdo manaahijta kala duwan ee waxbarashada dalka ardaydan hadda dugsiyada tegaysoo kale haddii aan iyaga ku bilaabno maxaa manhaja oo ay qaadanayaan xaggee laga keenayaa manhajkooda waxbarashada
kun waaye muddo muddo ayaa barnaamijkaas uu naga kharibnaa sidii dowladdeena naga burburtay laakiin meel baan wax ka bilownay meeshaan wax ka bilownayna waxaan ka bilownay inaan manhajka horta hore aan ka hawlgalo qaybta koowaad aan ka hawlgalnayna waxay noqdeen dugsiyada sare waaye dugsiyadii sare markii koowaad saddex iyo labaatan sana afar iyo labaatan kabacdi markii koowaad ayaa waxaan samaynay oo manhaj waxbarasho oo oo dugsiyada sare ah oo dhammaan dugsiyada sare ee ka hawlgala gobolada koonfurta iyo bartamaha dalka ay wax ka dhigayaan buugtaas ay dhigayaan waxaa kaasoo kale soo daba socda manhajki markii sidaa loo dhigo oo la dhigo waxaa imaanaya isaga imtixaankii inuu noqdo hal mid noqdo oo la qaado imtixaan centralized ah ama imtixaan dadkao dhan ay hal mar u wada fadhiisanayaan sanadkan hadda sanaddugsiyadkan hadda laba kun iyo afar iyo toban laba kun iyo shan iyo toban waxaa dhici doonta marka sanadku dhamaado imtixaanka in loo wada fadhiisto oo fasalada dadka fasalka araada dugsiyada sare inay imtixaankaas u fadhiistaan waana guul soo hoyatay waxaa kaloo noo daba yaala oo aan hadda aan ku hab jirnaa inaan isagana sanadkan sii diyaarino manhajkii dugsiyada hoose dhale qorshihiisii iyo gudiyadiisi baan hadda ku gacan jirnaa waxaan rajeynaynaa sanadka dambe isaguna sidoo kale inuu la jaan qaado programkii manhajkii oo dhamaystiran si iyaguna hadhowto dugsiyada fasalka sideeda ardayda ka baxasa iyaguna ay u galaan imtixaan sidii kore ama u naqaana kolo ah imtixaan guud oo centralized ah oo dadkao dhan ka dhexeeya ay wada galaan halkaasa wax maraya marka xaggee hadda rabtaan dugsiyada dhexoo kale sidee rabtaan inaa umaamushaan makaas sababtoo ah dugsiyada qaar waxay haystaan manaahij wadamo kala duwan oo caraba qaar waxay haystaan kuwa afrikaan ah sidee rabtaan inaad u maareysaan dugsiyada dhexe maxaa idinkaaga socda waxa waaye horta sharcigii waxbarashada iyo siyaasadii waxbarashada lagu maamuli lahaa labadoodiiba waxaan horgeynay golaha wasiirada hadda bishaan bishii dhaweyd bishaan gudaheedii ma bishii hore bishii hore bishii hore dhamaadkeedii baan golaha wasiirada keenay waana la ansixiyey waxay sugayaan hadda baarlamaanka sharciyada hortegi doona baarlamaanka wey waxaa kamid a marka sharcigaas waxaa ku ad iyo siyaasadaba waxaa ku ad nidaamka manaahijta iyo sharcigii iyo nidaamkii waxbarashada iyo siyaasadii waxbarashadu halkaasay ku dhamaystiran yihin haddaan tusaale kaa soo qaado waxay noqon doontaa in dhammaan maadooyinka historyga iyo juqraafiga iyo civiciska wax allaala wixii maadooyinkaas oo dhan in lagu dhigo luuqada afka soomaalida marka laga bilaabo galaaska koowaad ilaa iyo galaaska labiyi tobnaad in lagu dhigo maadooyinka syniska waxay noqon doontaa markii dugsiga fasalka koowaad laga bilaabo ilaa sideedaad af soomaali baa dhammaan wax lagu dhiganaya horta hore fasalka koowaad ilaa sideedaad luuqadda luuqad maahane maadooyinka o dhan waxay ku baxayaan af soomaali markii fasalka sideedaad laga soo baxo inta social socialkaba waxay noqon doonaan af soomaali inta kalena waxay noqon doonaan scientifica waxay noqon doonaan ingiriis baa lagu qaadan doonaa marka waxaan rajeyneynaa in nidaamkaasi uu hadda sanadkan markii sharciga haddii la baasgareeyo sanadka dambe laga bilaabo in dhammaan dugsiyada o dhan ay sharcigaas qaataan waxaan kaloo rajeyneynaa gobolada kaleeto aan hadda ku tirin inay iyaguna sidoo kaleto inta laysu imaado laysla qaato haddii ay wax fiican kusoo daraan na waa la ka qaadanayna haddii kaleetana inaan kan wada qaadano ayaan rajeyneynaa waa mahadsan tahay wasiir waxaan siinayaa markana dhegaystayaasha halow bismillaahi raxmaan iraxiim magacaygu waa maxamuud cali shira guure oo ku nool magaalada qarno ee gobolka karkaar maxaa sababay marka ay ardaydu dhamaystaan dugsiga sare anagu iyagoo aan ognahay inay lacag ku dhigtaan waalidkood ka bixiyaan isla markaana ay shahaadada ay ka doontaan maga- e- go- go- e, caasimadda iyagoo oo aan awoodi karin hotelkii iyo transportationki gaariga iyagoo iska imaanayo gobolada puntland su-aasheeda labaad Okay.
su-aasheeda labaad mudane wasiir e- maxaa su-aasheeda labaad waxa weeye maxaa idinka qorshaysan tacliinta sare ee heerka jaamacadeed tayeynteeda Ah, runtii waxaan jecelahay su-aasha koowaad baan isleeyahay iyaduna muhiimadeeda leedahay inaan ka jawaabaan rabaa Okay.
oo ah maxaa keenay in ardadu xamar imaadaan inay hoteelada seexdaan arrintaas waxa weeye runtii arrin annagana xanuun badan lagu haysta aan ognahay dhib badanna inay ardada ku haysto Een, wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta ee federaalka ahi mar doonayaan arday jooga puntland oo high school shahaadaha inuu xamar usoo doonto siyaasaddanada kamid maaha mar aan wada kulaalay wasiirka iyo guddi waxbarashada markay shaqadaba laga diiday een, proposals baan usoo jeedinay arrintaasi xal loogu gaaro proposalkaan usoo jeedinay wuxuu ahaa in ay shahaadadii federaalka ah oo serial numberkeeda iyaga u gaar tahay inay qaataan oo serial numberkaas iyo magacii federaalka ku qoran yahay astaantii federaalkana wada shahaadadaas inay la tagaan gobolkooda la tagaan gobolkooda ku daabacdaan saxiixa iyagoo saxiixaan ku darsadaan een, ay yidhaahdaan waxaa laga bixiyey puntland baa laga bixiyey si aana arday halkaan ugu soo doonan shahaadada horta arrintaas waxaan een, baan anagu usoo jeedinaa ilaa haddana aan usoo jeedinaynaa si loo loo loo dhibaatadaas ay ardada uga baxdo hawshaas intaasaan ka dhahaya midaan ah qiyaynta waxbarashada Een, muhiim waaye Een, waxayna ila tahay waxay ka bilaabanaysaa horta hore inaan tayeeno ardayda ka ardada ka imaanaysa dugsiga sare ka imaanaysa oo jaamacadaha usoo gudbiyeysa ayaga laftooda inaan tayeeno waxaa kaloo muhiim ah oo aan jecelahay walaalkayga kaleeto oo wasaaradda dhigayga wasaaradda hidaha iyo tacliimta sare asaguna inuu ana hubaa inuu ku hawlan yahay siduu jaamacadaha laftigooda nidaam iyo qorshe iyo quality control uu ugu soo rogi lahaa si waxbarashadu taya u yeelato in manhaj la helo oo eh, la og yahay minimum ah oo ugu yaraan jaamacadda wixii sheegtaaba inay requirementigaa soo buuxiyaan ma- curriculum la yaqaana inay meesha soo dhigaan dadka wax ka dhigaya laftigooda control lagu sameeyo oo ay inay marka hore qualification uleeyihiin inay jaamacada wax ka dhigaan lasoo ansixiyo waxaan rajeynayaa hawlahaas buu ku howlan yahay intaas haddii la sameeyana wax weyn baa ka bedeli doon eh, tayada waxbarashada waa mahadsan tahay wasiir Een, waxaa la sheegaa in dalka soomaaliya ay ka maqan tahay la socodka iyo hubinta tayada waxbarashada su-aasha haddana waa idinla xiriirtaa sidee adinku rabtaan inaad kula socotaan tayada waxbarashada dalka
su-aashaas waa su-aal aada u muhiim oo aada baan noogu mahadsantihin waana wax naga go-an inaan tageyno waxbarashada Een, laakiin waxyaabaha waxaa jira ay u baahan tahay in la tayeeyo baahi rasmiga tahay unbaa jirta baahidaasna waa in laba meelood wax laga helaa wixii waxay u baahan yihiin een, in la tayeeyo waa in kormeer la joogteeyaa waa in qualityga macalinka la kor loo qaadaa waa in haddii ilaahay ku run yahay dabagal lagu sameeyaa in eh, macalimiintu ay ay xiisadihii lagu talagalay iyo waktigii loogu talagalay inay meesha joogaan waxaasoo dhanna waxay u baahan yihiin miisaaniyad bay u baahan yihiin wasaaradda waxbarashada iyo balaarinta miisaaniyadana la siiyey waxaa la yidhi waxaa weeye eh, naloo kordhiyey Een, waxay ku aadan tahay mushaarka macalimiinta wixii kasoo harana ah, hantima guurana laakiin wax alaalayo wixii quality assurance oo loo baahnaa inaan ku tabagalno miisaaniyadii nala kuguma ogola waa waa one qodob waay hay-adaha laftigoodu hay-adaha laftigooda waxaa la rabay inay kabaan een, een, een, capacityga ama eh, hawlqabadka wasaaradda iyo waxqabadkeeda iyo tayadeeda inay kor u qaadaan lacagna ay ku bixiyaan iyaguna kuma bixiyaan iyaduna wa- way hooseysaa laakiin hadda waxay ifafaalaha soo muuqda hadda kormeerayaal fara badan baa la sameeyey waxaa la sameynayaa aariyoyaalo district officers oo eh, eh, gudoomiyihii degmooyinka la sameynaya Een, waxaan rajeyneynaa eh, regional directors baa la sameynayaa dadkaasi dhammaantood inay ka qayb qaadan doonaan inay hubiyaan in daraasadii sidii loogu talagalay u socoto macalinku sidii loogu marka waxaan isleeyahay waxaan isleeyahay waxbaa ka bilowday laakiin kab bay u baahan tahay
waa mahadsan tahay wasiir Een, inta badan waxaa la sheegaa in marka ardayda dugsiyada sare ay dhammaystaan ay waxbarasho u tagaan dalalka dibadda ah ee deeqaha waxbarashada dhiibaahi in markay xagga tagaan heerkooda uu hooseeyo arrimahaasi maxaa kala socotaan sideese hadda ku xaqiijisaan in ardayda jaamacadaha tegaysa ay noqdaan arday ka faa'iideysan karta fursadaha ay u diyaarka ah markay xagga tagaan
horta horeto waad garan kartaan dalkeena intuu burbursanaa waana garan kartaan dowladnimo bilowgeedu inta ay jirto dowladnimo hadda kasii horreyso oo kasii weyn ka daaweyn ma jirto dowladdii hadda official loo ictiraafay ma jirto marka maalin keliya ma boodi karo intaan caawa dhalanna berita ma ma ma socon karo horta hore halkaasna waa in la ogaadaa laakiin waxaana marnaba aan compromise laga gelayn ama aan laga gelayn aan ugu dadaalaya in kor loo soo qaado waxaa lagu soo qaadi karana waa saan sheegaynin waay horta waxaa la rabaa markaan ognahay sidaan oo kaleeto wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare bay ku ficleen inay ka jawaabaan laakiin in ardada nadola haddii loo ogyahay oo xaqiiqsato oo ay caddaato hawshaas in jaamacadaha ay tegayaan marka horeto loogu talagalo inay pre inay qaataan galaas galaasyo ka horeeya intayna jaamacadda bilaabin korsiga intayna bilaabin galaasyo lagu xoojinayo galaasyo lagu xoojinayo in la in la sameeyo waa ku ficnaan lahay marka laakiin dulqaad haddaan samayno waa la gaaraya meeshaasaan isleeyahay
waa mahadsantaha wasiir markana waxaan siinayaa dhegeystaha xiga halow
ha halo
ha ha magacaaga iyo meesha aad joogtid ku bilow walaal
bismillah anigoo ah master salaad xasan maxamed guddoomiyaha ururka zofot waxaan halkan ka salaamayaa bulshaweynta soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan waxaa sasaan u salaamayaa wasiirka iyo bahda v o s waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka isagoo aada u mahadsan laba su-aal su-aasha koowaad oo ah waxaa jiray mudan wasiir adigoo mahadsan barnaamij loogu magacbeeyay goobta iskuol dadka soomaalidana aada uga dhaceen wuxuu socday muddo hal sana ah sida maqaalka nagu ah macnaha bajetkiisa iyo macalimiinta dartooda waxa dhan waxaa kasinaya mudigo yo waxaan rabaa wasiirka inaa weydiiyo barnaamijkaas alku alkin u dambeeyay kuuliska manana iyo qorsheysan tahay dowladda soomaaliya inaad u samaysiin barnaamij sidaan u weyn oo ah tivet vocational training si ay ardayda jaanka aan u helin muddadii labaatamiyadii burburka ahaayeen si ugu faa'iidaystaan shaqan u abuurtaan waa mahadsantaha mid waxay ahayd arrinta ku saabsan xaggee ayay mareysaa barnaamijkii iskuullada aada marka waxaan filayaa taas inaa ka jawaabtay tan kale ku weydiiyo waxay tahay ardayda aan fursaduhu u saamaxaynin inay iskuul aadaan ama waqtigoodu horeba kusoo qaatay iskuul la-aan maxaa qorshe ah oo ay dowladda u sameynaysaa ma ku tala jirtaan inaa u furtaan goobo ay xirfado ka bartaan ay ku shaqaystaan maasha allah waa laba su-aalood oo aada qaali lahaa tan hore sidaad u sheegtay waay waa ka jawaabay tan kaleetana waxaan isleeyahay sidaas qorshihii wasaaradda ee aan howlqabadka wasaaradda ee sanadkan twenty fourteen twenty fifteen la wadaagna xukuumadda waxaa qeyb ka ahaa barnaamijkaas in vet centers la sameeyo oo oo laga sameeyo gobollada laga sameeyo tavet centerska marka laba qeybood baan u aragnaa qeyb waxa weeye qeyb xirfad dadka lagu barayo gaar ahaan dadka formal educationka ka haray oo aan u naqaano dadka drop outska loo yaqaano ama qof ama aan fursadba u helinba inuu waxbartaba maadaama dalku muddo badan burbur ka jiray dhaqaala burburna ka jiray barnaamijkaas marka wa qorshihiisa wuu socdaa waxaa kaloo hadda aan ku darnay barnaamijka hadda new dealka la yidhaahdo ee soomaaliya loo daray sidoo kale asagana waxaan ku darnay barnaamijkaas isagoo laba qaybood qayb ah dugsiyadii loo yaqaano dugsiyada farsamada ee high schoolka ahaa qeyb ah iyo qeyb tan haddaan ka hadlaynay oo ah in xirfado loo tababaro dadka loo tababaro marka ahdiyad weyn bay noo leedahay waxaana rajaynaynaa haddii lahayd ma barnaamijkan hadda marka la isku raaco in waxqabadkiisa iyo dadkaas kafaa'idaysigooduba ay bilowdaan wixii sanadkan dabadeeqadiisa laga bilaabo horaanta sanadka soo socda
waa mahadsan tahay mudane wasiir inaad barnaamijka nagala qayb gasho
waa mahadsantihiin dhammaan intiina dhegeystayaashaana aad baan idin salaamaya waa mahadsantihiin adaa mudan wasiir intaa ayaan guud ahaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ahaa wasiirka waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya ciise maxamed axmed guraase isagoo ku sugan magaalada muqdisho ayuu barnaamijka nagala qayb galay tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena nabadgelyo